laawiyiintii cutubka afar iyo labaatanaad markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi waxaad reer binu israa'iil ku amartaa inay kuu keenaan saliid saafiya oo saytuun ah oo loo tumay laambadda in laambad lagu shido had iyo goorba oo daaha markhaatiga dibaddiisa oo teendhada shirka gudaheeda ah haaruun waa inuu rabbiga hortiisa had iyo goorba ku hagaajiyaa tan iyo fiidkii iyo ilaa subaxdii oo kaasu waa inuu ahaadaa qaynuun weligiis idiin jiri doona tan iyo ab ka ab oo isagu waa inuu had iyo goorba laambadaha ku kor hagaajiyaa laambadda saafiga ah oo rabbiga hortiisa taal oo waa inaad bur soo qaadataa oo aad ka dubtaa laba iyo toban xabbadood oo kibis ah oo xabbaddiiba waa inuu eefah toban meelood loo dhigo labadiis meelood ku jira oo waa inaad laba saf u dhigtaa oo safkiiba waxaad ka dhigtaa lix xabbadood oo waxaad saartaa miiska saafiga ah oo rabbiga hortiisa yaal oo saf kastaaba waxaad ku shubtaa foox saafi ah si uu kibista ugu noqdo xusuus kaasoo ah qurbaan rabbiga dab loogu sameeyo oo isagu had iyo goorba sabti kasta waa inuu rabbiga hortiisa ku hagaajiyaa waayo kaasu wuxuu reer bani israa'iil u yahay axdi weligiis ah oo kibistaas waxaa iska yeelan doona haaruun iyo wiilashiisa oo waa inay meel daahir ah ku cunaan waayo taasu isaga waa ugu wada quduusan tahay qurbaannada rabbiga ee dabka lagu sameeyo oo qaynuun weligiis ah loo amray oo naag reer binu israa'iil ah wiilkeed oo aabbihiis uu masri ahaa ayaa reer binu israa'iil dhex galay oo wiilkii naagta reer binu israa'iil iyo nin reer binu israa'iil ah ayaa xarada dhexdeedii ku diriray markaasaa naagtii reer binu israa'iil wiilkeedii magacay rabbiga caayay oo habaaray oo isagii waxaa loo keenay muuse oo wiilkaas hooyadiis magaceedu wuxuu ahaa shulomid ina dibrii waxayna ahayd qabiilka daan oo isagiina way xidheen ilaa xukunkiisu ka soo baxo afka rabbiga markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi kii caytamay xerada ka soo baxo oo intii isaga maqashay oo dhammu gacmahooda madaxiisa ha kor saareen oo dabadeedna ururka oo dhammu ha dhagxiyeen oo waa inaad reer binu israa'iil la hadashaa oo waxaad ku tidhaahdaa ku alla kii ilaahiisa caaya waa inuu dembigiisa qaadaa kii magaca rabbiga caaya sida xaqiiqda ah waa in la dilaa ururka oo dhammu hubaal waa inay isaga dhagxiyaan oo hadduu shisheeye yahay iyo hadduu waddan yahayba markuu magaca rabbiga caayo waa in la dilaa oo ku alla kii qof kala dila sida xaqiiqda ah waa in la dilaa oo ku alla kii neef xoolo ah dilaana waa inuu magaa oo neefneef ku gudaa oo haddii nin deriskiisa ah waxyeelo wax alla wixii uu yeelay oo kale waa in isagana la yeelaa jabniin jabniin ha ku mago ilna il ha ku mago iligna ilig ha ku mago oo isagu siduu qofka wax u yeelay saasoo kale isagana ha loo yeelo oo kii neef xoolo ah dila waa inuu isagu magaa kii qof dilase waa in isagana la dilaa oo waa inaad sharci qudha u haysataan shisheeyaha iyo waddanigaba waayo aniga ayaa ah rabbiga ilaahiinna ah markaasaa muuse la hadlay reer binu israa'iil oo iyana waxay xerada ka soo bixiyeen kii caytamay oo way dhagxiyeen oo reer binu israa'iil waxay sameeyeen sidii rabbiga muuse ku amray